allaha u naxariistee waxaa saaka magaalada london ee dalka ingiriiska lagu aasayaa qoraagii soomaaliyeed cabdiqaadir cusmaan maxamuud cabdulqaadir oromo oo dad badani ay ku xasuustaan qorista iyo soo saarista bugaag isugu jirtay taariikh iyo sheekooyinba qoraagaasi ayaa ku geeriyooda magaalada london habeen hore cabdicasiis ibraahim xildhibaan oo isna wax ka qora arrimaha soomaaliya wax badanna ka yaqaana cabdulqaadir oromo ayaa isagoo ku sugan magaalada london khadka telefoonka waxa uu ugu waramay maxamed colaad xasan oo jooga washington
innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun cabdulqaadir cismaan maxamuud oo in badan oo dadka soomaaliyeed ka mida ay u yaqaaneen cabdulqaadir oromo wuxuu habeen hore ku geeriyooday magaalada london ee dalka ingiriiska cabdulqaadir cismaan maxamuud intaan ka aqaano anigu waxaan bartay muddo hadda laga joogo shan iyo labaatan sannadood ka badan ama ku dhowaad cabdulqaadir waxa uu ahaa nin rabbigii abuurtayna ka cabsada aadanaha isagoo kalena ka xishooda waxaan jecelahay intaanan ka hadlin taariikhdiisa jecelahay inaan dadka soomaaliyeed dhagahooda maqashiiyo wixii ararta ama hordhaca uu ka dhigan jiray intii uu noolaa behi naxariistii jannaha siiya cabdulqaadir cismaan maxamuud oromo wuxuuna ahaa hadalkiisu dulmanahaan u doodaa dan yartaan la jaalahay doqonka iyo damanahan danta guud u sheegaa wixii aniga iga dadan rabbi baan u daayaa intaan dunida joogana dastuurkaygu waa kaas nin yacni xaqa uga xishooda aadanaha ma ahayn wuxuu ahaa mid tilmaama oo diida dulmiga anigu intii aan aqaanayna waxay ila tahay cabdulqaadir waxaan ka wada qayb galnay kulamo fara badan oo ay kamid ahaayeen kulamadii qorayaasha soomaaliyeed ee lagu qabtay dalka finland labadii kun iyo sagaalkii in muddaha cabdulqaadir waa xanuunsanaa waxaa dhowaan yacni muddo laga joogo dhowr bilood laga bedelay xubin kamida jirkiisa oo beerka ah wuxuuna ii sheegay mar aan la hadlay inuu caafimaadkiisu intii hore aada uga fiican yahay geeridu waa xaq noolo kastaana waa dhimanaya marka saacadiisu ay timaado cabdulqaadir cismaan maxamuud oromo waxa uu ku dhashay gobolada dhexe ee dalka soomaaliya ma hayo yani isku daygii aan sameeyey maraan la xiriiray qoyskiisu yani taariikhda uu dhashay oo sugan laakiin daadiisu waxay udhexaysay lixdan iyo laba sano ilaa lixdan iyo shan sano wuxuu ahaa wuxuu lahaa dhowr xaas iyo caruur mataqaanaa oo kala jooga daafaha dunida waa gartay marka bal waxaad iga warantaa buwaagtii uu qoray ee is leedahay qoraagan waa lagu xusuusanayaa soomaaliyeed kuwa ka midka ahaa cabdulqaadir cismaan maxamuud muddadii uu noolaa waxa uu qoray bugaag dhowr ah oo ay ugu horeeyaan sooyaalkii soomaaliya sababihii burburka soomaaliya tiirka colaada hadimadii gumaysiga iyo taangiga tigreega cabdulqaadir kuma ekayn oo keliya qoraaladiisu ururinta daabacaadda iyo kaydinta taariikhda dadka soomaaliyeed waxa uu wax badan qoray yacni muxuu ahaa artikalo ama qoraallo ay kamid ahaayeen ama kusoo bixi jireen wargeysyadii kasoo bixi jiray ama qaarkood weli ay kasoo baxaan magaalada muqdisho sida xogogaad qaran iyo kuwo kale ayaamaha sheekooyin aada iyo aad ay dadku u jeclaysan jireen oo ay kamid ahaayeen ilmada habatolmon dhagax kariye salaamullaahi calaa xujaaj oo dhammaantood uu dadku wanaagga ugu tilmaamayay cabdulqaadir waxa uu kaydiyey yani bugaag marka ruuxa soomaaliga u akriyo uu dareemi karo culayska iyo faa-iidada ay uleeyihiin shacbiga soomaaliyeed guud ahaan meel kastoo ay joogaan madhinta waa ilaahay aadanuhu gebigoodna waa dhimanayaan cabdulqaadir waxyaabaha uu ururiyey waxaa kamid ahaa yacni muxuu ahaa saraakiishii soo martay dawladii dhexe ee soomaaliya yani inta la xusuusan karo taariikhduna ay sheegtay oo xogagaalna aysan u ahayn dadka soomaaliyeed wuxuu kaydiyey qaabkii loo loo wadaagi jiray hanaanka dawladnimo ee soomaaliya burburkii kadib wixii dhacay oo dhammaantood mudan in la sheego loo kaydiyo dhigaalkana loogu daro dadka soomaaliyeed cabdulqaadir waa la xusuusanaya waxaan waxaan hubaa bugaagtiisu waxay gaareen daafaha dunida qaar kamid a caawa anigan kula hadlay ayay gurigeyga yaalaan intii aan sheegay daabacadii koowaad waxay ahayd hornaantii sagaashamaadkii waxaa dib loo daabacay labadii kun iyo shantii daabacadii labaad buug kastoo aan sheegay magaciisa oo ay ku jiraan sooyaalkii soomaaliya sababihii burburka soomaaliya tiirka colaada hadimadii gumaysiga iyo taangiga tigreega intaba waxaan rajaynayaa dadka soomaaliyeed inay ka faa'iidaysan doonaan wixii waktigiisa hantidiisa naftiisa uu geliyey macnaa u sameynaya shacbiga soomaaliyeed guud ahaan eebahay naxariistii janno ha siiyo qoyskii eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday iyo guud ahaan dadka soomaaliyeed cabdulqaadir cusmaan maxamuud oo loo yaqaanay cabdulqaadir oromo waxaa lagu aasayaa magaalada london maanta oo maalin khamiis ah taariikhduna ay tahay toddobiyo tobanka bisha luulyo labada kun afar iyo tobanka
kaasina waxau ahaa cabdulcasiis ibraahim xildhibaan oo wax ka qora arrimaha soomaaliya oo isagu jooga magaalada london khadka telefoonka ugu waramayey maxamed colaad xasan oo jooga washington